doctor aadan yuusuf xuseen oo ka mid ah bahda caafimaadka ee ka howlgala magaalada beledweyne oo u warramay radio baaluula ayaa sheegay in soonka uu faa-iido caafimaad u leeyahay bukaanada qaba cudurrada sokorta dhiigkarka gaaska iyo xanuunada kale waxa uu sheegay inay muhiim tahay in ay bisha barakeysan ee ramadaan ay ka faa-iideystaan dadka qaba cudurradan doctor aadan yuusuf xuseen ayaa sharaxaya cudurada uu u wanaagsan yahay ramadaanka iyo muhiimadda ay leedahay in la soomo waxyaabaha badanaa oo aadka ugu fiican yahay ramadaanka waxaa kamid ah markii cudurada loo fiigo dadka dhiikarka ama keliyaha waxyaabaha laga hayo waxaa kaloo uu aada ugu fiican yahay dadka ayagana sokorta qaba ama macaanka ama kaada macaanka waxyaabaa ay yaqaanaan iyo sidoo kale dadka inta badan qabo cuduradan oo corosterolka iyo waxyaabahaas u fiican yihiin badanaa ama faadka dadka hilibka ku badan yahay xanuun badan u fiican yahay hadda laba iyo hal lama dhigi karo marka dadka badanaa yaqaan dheefshiidka ama waxaa kansarka qabo dadka yaqaan dheefshiidka ku dhaca ama xumida uu kansar ku dhaca dadka tibida qabo waxyaabahaas badanaa xanuun kasta marka la yiraahdo qofka haddii uu markaas sarir sareen oo uusan kooma ku jirin inuu soomo wax badan ay ka caafinaysaa hirgab oo ugu badsiisan xataa wuu anfacayaa ramadaankaas sababtoo ah qofka jirkiisa ayaa noqonaya qaleel marka xilli kooban waxba u soo galaya dadka inta badan wax wariirinaya gaaska waaye laakiin bishii barakaysan markii la galo ama lasoo gudagalo waa yaraanaya gaaskaas sababtoo ah diet control a imaanaya cunada qofka inuu kontaroolo oo yani xili xilli kooban uu cuno xilli kooban oo markaas ayada uu cunay ama uu cuno ama uu ku furo soonka imaanayso tusaalahaan tobanka b m ka habeenka haddii markaas wax cuno toban saac ibro oo markaa suxurto ama kow iyo tobankii siday noqoto uu ku suxurto dabcan waxay noqonaysaa markaas maqrabka inuu furo haddana oo maalin kasta marka ilaa ted days markuu saas u wado oo dadka lixda berin kusii daraan marka waxay noqonaysaa in qofkaas uu la qabsado mosoonkaas uu soomay ilaa shan bil lix afar bil inuu ku fakadaa laga yaabaa caafimaad uu ka helo keliya cudurka sokorta ayaa ka mid ah cudurrada ugu badan ee bulshada ku nool magaalada beledweyne ay dhibaato kala kulmaan iyada oo bisha barakeysan ee ramadaan ay wanaagsan tahay in ay soomaan